sii ahaada matalaadda siyaasiga aad ee banaadirna saddex milyan oo qof dad meelay ku nool yihiin gobolay ku nool yihiin ma jirto marka in saddex milyan oo qof oo xuquuqdoodii in la xaqiro waxaan isleeyahay waa culeys badan ay noqotay soomaalida maaragtay dareen ay dadku dareemayaan haddana waxaan isleeyahay ilaa iyo hadda dariiqi saxdahay laguma taagno laakiin hadda toddoba kursiyaa lagu kordhiyey aqalka sare sida isma lihi maadaama shala la qaldamo maantana in qaladka lasii gelayaan u arkaa oo ku sharciyoobaayo wixii hadda la sameeya dadku waxaad maanta ku siiyo beri adaa ku xisaabto maayo waxaad aniga isiisan anaa ku xisaabto maayo maanta waxa aan sharciyeeyoon jideeyo sharciyay noqonaysaa dadkuna saasay u qaadanayaan beri ka maalin sida lagu saxaa way adkaanaysaa marka in toddoba xibnood lasii leeraa for bunty feva loo qaybinayaa ee misena qabaa'ilka kale loo kala qaybiyo maxay dadku sheeganaya banaadir ay xaqa u lahaayeen oo canshuurta laga qaadayey oo dhibaatada ku dhacaysay ee wax walba ku samaysmaayeen ee aan hadda haysan isbitaallo aan haysan oo aan iskuulaad haysanin oo burbur baahsan oo haysto oo dhibaatada faraha badan ayaga ay ku dhacayso si aanan haddana waxay mudnaayeen haddana aanan helin waxaa suuragal in la yidhahdo matalaadu waa la siiyey ha laga gudbo wixii ay lahaaday dalku federaalow noqday haddii aan federaal la aadi lahayn cid cid haysata ma jirto waxay noqonaysaa marka matalaad aan ku dhisnayn dadka waxay mudan yihiin aan ku dhisnayn marka aniga waxaan qabaa inta la aadi lahay in la aado maqaamka caasimadee layidha baarlamaanka ansixi doona kana hadli doona layidhi oo weli kor loo haayo inaan kor loo hayn inaan qabnaa